يا أمتي ليس إلا الله يرعانا لسنا نخاف إذا ما الموت لاقانا نلاعب البيضا في الهيجاء همتنا تناطح السحبا فالأعداء تخشانا آه فلسطين والأحزان تغمرنا فالصخر من شدة الأحزان قد لنا آه فلسطين لن نرضى بذلتنا بسم الله الرحmaan الraxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu dhegaystayaal ku soo dhowaada qaybta sideedaad ee barnaamijka taariikhda falastiin الأحزان قد لنا آه فلسطين لن نرضى بذلتنا كيف الحياة وعيش الذل يغشانا
xalqadii hore waxay noo joogtay halaaggii reer banu israa'iil ku dhacay iyo dhibaatadii ay kala kulmeen baabiliyiinta ciraaq kuwaasoo marka laga yimaado dadkii ay laayeen sidoo kale yahuudda ka qafaashay konton kun oo qof oo addoommo laga dhigtay kadib afjarkii lagu sameeyey boqortooyooyinkii israa'iil iyo yahuudaha ee ka jiray falastiin wuxuu dhulkani galay marxalad cusub oo xagga maamulka iyo hoggaanka ah in ka badan afar boqol oo sano kadibna waxaa falastiin la wareegay dowladdii majuusta ahayd ee baabiliyiinta ciraaq afartan iyo toddoba sano oo ka soo bilaabanaysa sannadkii shan boqol siddeetan iyo lixdii ka hor miilaadiyada oo ku eg shan boqol soddon iyo sagaalkii ka hor miilaadiyada ayay baabiliyiintu ka arriminayeen dhulka falastiin markii dambena waxaa ka faramaroojiyey kooxdii farisiyiinta oo loolan iyo siraac taariikhi ah kula jiray kadib dagaallo lagu riiqmay oo dhex maray labada geesood hogaamiyihii furus oo lagu magacaabi jiray qoorish taageero daaha gadaashiisa ahna ka helayey yahuuddii lagu addoonsanayay ciraaq ayaa waxa uu ku guulaystay inuu la wareego talada dhulka filistiin hogaamiyahan ayaa dhulka filistiin ku daray boqortooyadii faris oo ka mid ahayd boqortooyooyinkii ugu waaweynaa ee dunida soo maray laba boqol iyo toddoba sano ayayna falastiin ahayd dhul hoostaga faris saddex boqol soddon iyo labadii ka hor miilaadiyada waxaa soo afjarmay xukunkii farisiyada ee dhulka falastiin waxaana talada dagaal iyo awood kula wareegay hogaamiye romani ama yurub ka soo jeeda oo lagu magacaabi jiray aleskandar almaqduumi in ka badan laba boqol oo sano kadib falastiin ayaa ka baxday gacanta maamulkii wathaniga ahaa ee faris waxayna noqotay kudka guur oo qanjo u guur maadaama ay ku wareegtay xukunkii gariiga ee isaguna ahaa wathaniga boqor aleskandar ayaa la wareegitaanka dhulka falastiin kadib wuxuu weeraray dalalka masar iyo ciraaq halkaas oo uu gacanta ku dhigay sidaana wuxuu ku ballaariyey boqortooyadiisii kadib markii uu hantay masaaxo ballaaran oo ka tirsan qaaradda aasiya taariikhyahanka raakib asarjani ayaa tilmaamaya in dadka qaar ee taariikhda weriye ay khalad ku dhaceen iyaga oo boqorkii gariiga ee aleskandar ka dhigaya inuu yahay boqor dilqarnayn ee taariikhdiisa lagu sheegay qur'aanka kariimka wuxuu tilmaamayaa inay laba kale yihiin dilqarnayn iyo aliskandar dilqarnayn wuxuu ahaa boqor muslim oo caadil ah iskandarna wuxuu ahaa wathani mushrik ah oo asnaamta caabuda marka laga hadlayo labadooda farqi weyn ayaa u dhaxeeya waxaana farqigaasi si gaar ah looga fahmayaa qisada qur'aanka ku jirta ee dilqarnayn taasoo uu ka warramayo sheikh isxaaq macalim xasan abulcabaas qisooyinka qur-aanka ku jiro qisooyinna waa soo laalaabtaan bacdal qisasna maaragtay hal mara qur-aanka lagu sheegaa qisadii dulqarnayn waxay ka mid tahay qisooyinka intaan aan ogahay kolleyba qur-aanka hal mar lagu sheegay meel kale looga sheekay ma arkin halka meel suuratlkahfi aakhirkeeda looga sheekay si kale haddaan waxyaraan ku laabto suuratulkahfi waxay ka mid tahay suuradaha oo makiga ah xilligii nabi maxamed sal allahu alayhi wasalam iyo saxaabadiisa xaaladda duruufeedo haysatay gaalada mushrikiinta ay awoodda ay ku hayeen ay adkayday soo degeen afar qisa ku jirto suuratulkaafi afarta qiso suuratulkaafi ku jirto qur-aanka meel kale lagu sheegay ma leh afartaba qur-aanka suuratulkaafi besa lagu sheegay qisatulkaafiga ka mid ah dhallinyaradaanu innahu fityatun aamanuu birabbihim ilaahay yidhi laba waxaa ka mid ah qisatu rajulayni labadii nin ninkii muuminka ahaayey iyo ninkii isagana gaalka ahay wadrib lahu maala raju- rajulayni jacalnaa liaxadihimaa jannatayni alla yidhi waxaa kale ka mada qisada num nabiyullaahi muusa calayhi salaam iyo khadir waxaa ka mada qisadan maaragtay dulqarnayn afartaas qiso meel kale qur-aanka ugu jiraan ma leh afartaba qur-aankay ku yaalan dulqarnayn marka gaar ahaan ee sida qur-aanka noo tilmaamaya wax ka badan oo taariikh faahfaahsan anugu kama hayo ilaahay wuxuu ku sheegay nin wayasaluunaka can dilqarnayni a warkiis ka ballaabanayaahe waatii un nin boor ah dalmar ah adduunyada maqribna tegay mashriqna tegay inuu yahay qur-aanka noo sheegay xataa idaa balaga maqriba shamsi wajadaha taqrubu fii caynin xamiatin xataa idaa balaga madlica shamsi labada meeloodba inuu isku maray nin dacwo wadana ahaaye wuxuu yidhi amaa man dalama fa sawfa nucadibuhu daaci inuu ahaayey towxiid dadka ugu yeerayaa aayadda tusaysa wuxuu yidhi nimankan ama isxaan u sameey ama sacadaa markuu la yidhi wuxuu yidhi dacwada u bandhigayna meesha wara ku jira ninkii dacwadayna qaado waayo gaalnimada hadda ku jiro sii daa'imo aniga adduunkan ku ciqaabaynaa ho waa la dagaalamaynaa waa la jihaadaynaa dilaan ku cadaabaynaa ya uma yuraddu ilaa rabbihi rabbigiisaa loo celinayaa fa yucadibuhu cadaaban nukran haddii ay dacwadii iyo tawxiidkii isaga waday qaataanna muxuu yidhi wa amaa man aamana wa camila saalixan falahu jazaan اlxusnaa wasanaquulu lahu min amrinaa yusra hadalladiisa saas ka madahayday qisadu meeshaas kasii soconayso ayaa ilaahay qur-aanka nooga sheegay aliskandar iyo raggii talada boqortooyada kaga dambeeyey ayaa falastiin maamulayey laba boqol lixdan iyo sagaal sano oo ka soo bilaabanaysa saddex boqol soddon iyo labadii ka hor miilaadiyada kuna eg lixdan iyo saddex sano ka hor miilaadiyada yahuuddii tirada yarayd ee ku noolayd dhulka filistiin kana soo badbaaday addoonsigii baabiliyiinta ciraaq ayaa waxaa aad u saameeyey qaabnololeedkii gariiga waxayna u qaybsameen laba qaybood qayb si toos ah uga mid noqotay gariiga oo baratay luuqadooda dhaqankooda yeeshay lana caabuday asnaamta siina beddelay towraadkii muxarafka ahaa si ay ula jaan qaadaan hawadooda iyo rabitaankooda qaybta labaad waa qayb aad u yar oo sii haysatay yahuudiyadda inkastaoo aanay diin ahaan si rasmi ah ugu dhaqmin waxaana kooxdaasi hogaaminayay nin lagu magacaabi jiray yahuuda almakaabi boqortooyadii gariiga ayaa ninka yahuudiga ah iyo dadkii la socday u ogolaatay inay soo galaan magaalada alqudus taariikhdu markii ay ahayd shan iyo labaatankii janawari sannadkii kun boqol iyo lixaad ka hor miilaadiyada taariikhdan waxay yahuudda uga dhigan tahay maalin ciideed iyaga oo u dabaaldega ciidda al anwaar waxayna sheegaan in maalinkaasi la arkay nin yahuudi ah oo dusha ka xifdisan kitaabka towraadka ee ay beddeleen sidaa ayuu ahaa xaalka dhulka filistiin ilaa laga soo gaaro sannadkii lix boqol iyo saddexaad ka hor miilaadiyada oo ah markii uu soo afjarmay maamulkii boqortooyada gariiga ee dhulka filistiin goortaas oo ay talada kala wareegtay dowlad kale oo filistiin haysatay ugu yaraan toddoba boqol oo sano oo xiriir ahi sannadkii saddex boqol labaatan iyo afartii miilaadiyada waxaa dhacay arrin wax badan ka beddelay dunida kadib markii imbaradoorkii romaaniga ahaa ee qustundiin uu qaatay diinta kiristanka kana tegay wathaniyadda taasoo ay sabab u ahayd hooyadii oo kiristaamowday boqorkan ayaa lagu tiriyaa boqorada ugu caansan roomaanka waa ninkii dhisay magaalada qustandiniya ee magaceeda loo beddelay istanbul markii ay dowladdii cuhmaaniyiinta dhulkaasi furteen qustundiin xaruntiisa uu ka hagayey dowladdii roomaanka waxay ahayd magaalada rooma ee dalka talyaaniga inta badan waddamada dhaca xeebta badda mediteraneankana isaga ayaa haystay sida talyaaniga faransiiska jarmalka libiya masar tunis aljeriya iyo kuwo kale markii uu qaatay diinta nasraaniyadda wuxuu diinta dowladda roome u beddelay kiristanka falastiinna waxay ka mid ahayd meelaha ay sida adag ugu faaftay nasraaniyadda maadaama ay haysatay dowladdii rooma hooyada dhashay boqorkii romaaniyiinta oo lagu magacaabayay hiilaana ayaa booqasho ku tagtay dhulka filistiin iyada oo magaalada alqudus ka dhistay kiniisad lagu magacaabo alqiyaama halka magaalada beytlexemna ay ka taagtay kiniisadda almahdi haddaba nasraaniyadda sidaa u faafinaysay kiniisadaha maxay tahay caqiido ahaan nebigee ayayse ku abtirsataa waxaa ka warramaya sheekh jaamac maxamed cuhmaan sheekh cabdul ilaah usuusha marka masiixigaad usuusheedu waxyiga ilaah bay u noqonaysaa alinjiil kitaabka injiil bay maarata asligeeda hore ay ka soo jeedaa waxyigaasoo ilaahay u waxyooday sayiduna ciise caleyh salaatu wasalaam kaasoo rumaynaya towraad waa tafsiil towraad la tafsiiliyey oo la sharxay waxyaala ay iska xaraameeyeen oo been ahaanan maaratay iyagu yuhuudisku inay xaaraan ka dhigeen ilahay xaaraameyna loo saxay waxyaalo maaragtay kalena oo loo toosiyey ka qalloocnaa marka injiil waa sharxun litowraat ee kitaab mustaqil horta maaha iyaga hadda gaalada waxay yidhahdaan albaybark waxay cahdulqadiim iyo cahduljadiid bay yidhahdaan isagii un laba weji awey marka xagee ka bilaabantay nasraaniyadu waxay kasoo bilaabantay dhowr marxaladood bay soo martay oo kala duwan waxaana ku dhacay waxaa la yidhaahdo dadkii diinta markuu nabiyullahi ciise marka uu diin xaq ay ahayd markuu nebigu noolaa oo isagu ku dhaqmay oo dadka ugu yeedhayey laakiin markuu nabiyullahi ciise ilaahay uu rafacay oo kor u qaaday oo adduunka ka kaxeeyey ama dhulka uu kor uga qaaday waxaa weeye waxaa ku dhacay taxriif baa ku dhacay diintaas marka afar marxaladood baynu odhan karaa ayaa ayay soo martay nasraaniyadu marxaladda hore waxaa weeye cahdigii ciise caleyhi salaatu wasalaam nabiyullahi ciise waxay ahayd diin xaqa oo ilaahay soo dejiyey oo de kitaab samaawi ayay ahayd nebiguna dadka iyada ugu yeedhayey markaasaasay ahayd waktiga iyadaa dad baa raacay oo dee xaqaas nebiga ka qaatay oo raacay inkastoo dadkaasu yaraayeen oo nima yuhuud layahda ayaa dhibayay oo nebiga diidisa diidanaa oo xataa waatay dee isku daya inay dilaan nebiga oo naftaba dhaafiyaan ilaahay ka badbaadiyey marxaladaas marxalad bay ahayd oo dadkii nebiga raacsanaa yuhuud baa dhib ku haysay markuu nebigu uu ilaahay umaatay oofsaday oo kaxeeyey oo samada u qaaday dhib bay la kulmeen badan marka dowrka labaad ama wareegga labaad wuxuu ahaa arrintaas waxay socotay duleynta la duleynaya maaragtay reer nasaarada diinta nasaarada qaatay ama diintii nabiyullahi ciise qaatay yuhuuddu ay duleysanayso mudday socotay oo qaraabatu nisful qarn waxa layihahda konton sano wax ku dhowbay socotay marka way macaalimta dadkii way la dhuumanayaan shuulkay ku adimayaan marka diintii way baabaaday macaalimteedi baa dhuntay oo dugowday oo meesha ka baxday indiraas baa ku dhacay waxa la yidhahdo ama baaba baa ku dhacay macaalimtii nasraaniyada way baabaaday dadkii shiilka dambe dhashay wax ay sheegaysa maba garanayaan diin xaqa ma soo gaadhin wareegga saddexaad ama qeybta saddexaad ama marxaladda saddexaad ee soo martay diintan waxay ahayd waxay kasoo bilaabmaysaa qeybtii labaad ee qarnigii awaleh milaadi qarnigii milaadiga koowaad qeybtiisa dambe ay ka bilaabmaysaa waa cahdigii la qoray anaajiil waxa loo yaqaano oo mubtadaca ay dadku gacantooda wax iska qorqorteen waxaad maqlaysaa injiilu yuxana injiilu fulan injiilu barnaaba ninba waxbuu iska qortay arrintaasuna maaha wax ciise laga qaatay shafawiyan ama afkiisa laga maqlay waa wax loo tiiriyey oo intooda badan beenu badan bay ahayd oo yuhuuddana ay ku darsatay beenbeen ay ku darsatay badan arrintaas waxay socotay oo saas arrintu xaaladdu ahayd wax ka badan saddex qarni ayay saa ku socotay arrintu oo diintii sii baaba-aysa oo sii dayacmaysay marxaladda afraad waxay ahayd waxay ka bilaabaday atajamuc annasraani kulan weyn bay nasaaradii isugu yeedheen waxay yidhahdeen injiilahan badan ee meesha anaajiisha qof kasta wax iska qortay aan qaarna iska tuuro qaarna qaadano waxna ku darno diin aan isku raacno aan samaysano markaas waxay jeebkooda ay ka keeneen diin in yaroo laga soo qaatay towraad muxarif oo la taxriifiyey in yaroo laga soo qaatay masiixiyadii oo la taxriifiyey in yaroo laga soo qaatay muxuaha diimaha hindiga wathaniga ee maaragtay laga soo qaatay in laga soo qaatay wathaniyadii romania reer roman wathaniyimaa iyagu diinba ma lahayn kuwaa laga soo qaatay marka diintaas waa diin waxa weeyaan baatila weeyaan marxaladahay soo martay diinta xaqa ahayd nabiyullah ciise kusoo degtayna
أعباد المسيح لنا سؤال نريد جوابه ممن وعاه إذا مات الإله بصنع قوم أماتوه فما هذا الإله وهل أرضاه masjidka al aqsa ee magaalada alqudus ayaa allah mahaddi ka badbaaday in nasraaniyaddu ay kiniisad u beddelaan xilliyadii ay macbadyada ka dhisanayeen alqudus iyo beytlaxam nasraaniyaddu waxay dareemayeen in masjidkan uu yahay goob muqadas ah oo lagu caabudo allah oo keliya sidaa darteed far umaanay dhaqaajin sida ayuuna ku ahaa welina ku yahay masjid allah lagu caabudo laakiin ay yahuuddu gumaysi ku haysato una baahan in laga xoreeyo sannadkii saddex boqolosagaashan iyo shantii milaadiyada waxay dowladdii weyneed ee romaaniyiintu u kala jabtay laba qaybood oo bari iyo galbeed kale ah qaybta bari waxay caasimadeedu ahayd magaalada alqustantiniya halka tan galbeed ay xarun u ahayd magaalada rom sannadku markuu ahaa afar boqol toddobaatan iyo lixdii miilaadiyada oo qiyaas ahaan ku beegan boqol sano ka hor dhalashadii nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam waxaa gebi ahaanba burburay dowladdii roomaanka qaybteedii galbeed ee uu fadhigeedu ahaa roma kaalinteediina waxaa buuxisay dowladdii roma ee bariga oo madaxtooyadeedu ahayd alqustandiniya waxay taasi ka dhignayd in maamulkii filistiin uu weli gacanta ugu sii jiray dowladdii roma ee nasraaniyadda ahayd halka xukunkii dowladdii bayzandiyada bari ee filistiin uu isna ka soo bilaabanayo sannadkii afar boqol toddobaatan iyo lixdii miilaadiyada isaga oo gaaray wakhti ku jaan go'an boqol iyo lix sano ka hor soo saaristii nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam inkastoo wakhtigaasi dheer oo gaaraya saddex boqol laba iyo toban sano ay falastiin ku jirtay gacanta roomaanka haddana waxay ahayd goob loolano badan martigelisay oo boqortooyadii furusna ay mar walba u xusul duubaysay sidii ay u qabsan lahayd mid ka mid ah loolannadaas waaweyn ee filistiin ku dhex maray furus iyo roomaanka waxa uu ahaa dagaal culus oo dhacay sannadkii lix boqol iyo afar iyo tobankii miilaadiyada oo ku beegan xilligii la soo saaray nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam furus ayaa hardan iyo dagaal kadib ku guulaysatay inay la wareegto dhulka filistiin waxaana jab la gaarsiiyey roomaanka qisada dagaalka oo uu qur'aanku ka hadlayna waxay saameynteeda soo gaartay magaalada maka oo ay isku hayeen dacwada tawxiidka iyo sharkiga asnaamta reer quraysh ayaa aad ugu farxay guusha ay gaareen furus maadaama ay wataniyiin isla ahaayeen muslimiintana waxaa damqay in laga golroonaaday roomaanka maadaama ay yihiin ahlulkitaab haddaba a-sheykh isxaaq ayaa si kooban isku dultaagaya qisada oo ay ka warramayaan aayadaha hore ee ku jira suuradda ruum aayadahan shanta ee suuratu ruum qaybaheeda hore bilowgeeda ah wuxuu nooga sheegay qiso taariikhi ah laba awoodood oo adduunka jiro jireen ruum iyo faris la kala dhehi jiray ayaa loo awoodeeda ka dhexeeyay siyaasadeed iyo milateri intaba ah maalin maalma kamida ilaahay siduu qur-aanka nooga sheegay waxaa isdagaaleen labadii dowladood ruum iyo faris waxaa laga adkaaday ruuma laga adkaaday asalkoodana dad ahlu kitaab ay ahaayeen waxa ka adkaadeen nimanka farisiyiinta ah ilaahay wuxuu yidhi fii adna alardi arlada tan ugu dhow micnaheedu culimmadu waxay ku fasireen ardu shaam tan ugu xigto dhulka faris ardulfaris qeybta u xigto oo macnaha ruumiyiinta ee ardu shaam xuduudda u xigto dhulka maaragtay farisiyiinta ayaa looga adkaaday ilaahay subxaanahu wa tacaala markii qisada taariikhdeeda noo sheegay wuxuu noo sheegay wahum min bacdi qalabihim sayaqlibuun nimanka ruumiyiinta ah oo laga adkaaday intaan laga ka adkaashadooda laga adkaashadooda kadib ayagaa adkaa doonan oo ilaahay yidhi subxaanahu wa tacaala fii bidci siniin sanooyin aan badnayna bidciga waxaa la yidhaha tirada saddex u yar tahay tobanna ugu badan tahay muddo adiga saddex sano ilaa toban sano intii u dhexayda ah ayay ka adkaa doonaan sababta ee ilaahay maamulka iska leh lilaahi alamru min qabl wa min bacdu ilaahayaa talada iyo maamulka iska leh intayna reer ruum laga adkaanin iyo markii reer ruum laga adkaaday intaba ilaahayaa maamulka gacantiis ku jiraa wa yowma-idin maalinta iyadaa yafraxu lmu'minuuna maalinta ruumiyiinta dib u adkaa doonaan farisiyiinta laga adkaanayo mu'miniinta way farxi doonaan ilaahay mu'miniinta way farxa doonaan waxay ku farxayaan binasrillaahi ilaahay gargaaritaankiis yansuru ilaahay man yashaau cidduu doono u gargaara subxaana wa tacaala wahuwa alcasiizu raxiimu qisadan marka suuratu ruum bilaawgeeda ku jirto dadka ahlu kitaabka ahaa jireen diin samaawi aaminsanaa jireen inay ka dhow yihiin dadka maaragtay weligooduba kitaabullaahi iyo diin waxyi ilaahay xaggiis ka yimid ay towxiidullaahi wax ka hadlaaya baan weligooda arkin inay weliba ka dhow yihiin oo guushooda ee ilaa xeer mu'miniinta ay ku farxeen aayadda natusaysaa marka laga hadlayo xiriirka uu rasuulka sala allahu calayhi wasalam la leeyahay dhulka filistiin waxaan horay u soo tilmaannay in aabbihii ismaaciil calayhi salaam oo ay carabtu ku abtirsato uu ku dhashay filistiin dhankaas marka laga eego filistiin waa halka uu ku dhashay aabbaha uu ka soo jeedo nebiga sala allahu calayhi wasalam dhanka kale markii rasuulka salallahu calayhi wasalam loo dhiibay risaalada towxiidka lana amray salaada wuxuu u tukanayey jihada baytulmaqdes iyadoo aan ognahay in qadar ahaan iyo mansilad ahaanba uu masjidulxaraam ka sarreeyo masjidul aqsa celcelis ahaan muddo ku siman boqol shan iyo toban sano rasuulka salallahu calayhi wasalam iyo saxaabaduba waxay u tukanayeen jihada masjidul aqsa taasina waxay la yaab iyo amakaag ku ahayd xataa gaaladii quraysheed oo isweydiin jiray waxaa nebiga ku riixaya inuu salaada la aado masjidul aqsa isaga oo heli karaa masjidul xaraam laakiin tallaabadan waxay ka dhignayd sida culimmada muslimiinta qaar tilmaamayaan mid muslimiinta lagu barayey ahamiyadda uu ku fadhiyo masjidul aqsa iyo in diinta nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam ay xiriir la leedahay diimaha xaqa ah ee loo soo dhiibay ambiyadii isaga ka horreeyey sida muusa iyo ciisa calayhim assalaam inkastoo nebiga sala allahu calayhi wasalam jeclaa in loo jiheeyo kacbada salaadana xaggaa u tukado haddana toddoba iyo toban bilood oo xiriir ah kadib markii uu ka soo hijrooday maka waxay muslimiintu u tukanayeen jihada masjidul aqsa laakiin labadii shacbaan ee sannadkii labaadee hijiriyada allah ayaa soo dejiyey waxay caddaynaya in la beddelay qibladii salaadana loo jihaysan doono dhanka kacbada arrinkaas oo uu nebiga sala allahu calayhi wasalam uu aad ugu farxay a-sheykh cazaam abuuyaxya ayaa sharaxaad ka bixinaya beddelitaanka qiblada iyo waxa ay diinta islaamku ka tiri qiblada way ahaan jirtay markii hore in loo jeesto baytulmaqdis ayay ahaan jirtay markii dambena waa laga soo wareejiyey oo waxaa loo soo wareejiyey ilaa beyt illaahi alxaraam in loo soo wareejiyeyna adilada tilmaamaysa waxay ku taallaa kitaabka qur-aanka kariimka ah sunnaha rasuulka calayhi asalaatu wassalaam ay ku taallaa waa masale ijmaaca oo ummaddu ay ku ijmacsan tahay oo dhammaan isku waafaqsan yihiin weeyaan adilada waxaa ka mid ah qur-aanka haddaynu soo qaadanno aayadda qur-aanka ah ee odhanaysa qad naraa taqaluba wajhika fi اsamaa falanuwaliyannaka qiblatan tardaaha fawalli wajhaka shatra almasjid alxaraam waxayumaa kuntum fawalluu wujuuhakum shatrah rasuulku calayhi salaatu wasalaam aad buu ilaahay tabaaraka watacaala xaggiisa wax uga suganayey wuxuu sugayey oo jeclaysanayey in qibladii iyo kacbadii nebi ibraahim uu dhisay in ilaahay tabaaraka watacaala qiblo uuga dhigo markaasaa ilahay wuxuu hi markaa waxaanu aragnaa adoo wejiga celcelinaya oo gedgedinaya oo marba samada fiirinaya oo sugaaya in qiblada hadda aad u jeesatid lagaa bedelo oo kacbada laguu jeediyo wuxuu ilaahay tabaaraka watacaala ku yidhi markaa waanu kuu jeedine wejigaaga waxaad aadinaysaa masjidulxaraamka ayaad aadinaysaa meel kastoo aad joogtidna masjidulxaraamka dhinaciisa ayunbaad soo aadaysaa macnuhu meesha ku jira weyaan qofka haddii kacbada u muuqato toos buu kacbada u aadaya u aadinaya wejigiisa haddaanay kacbadu u muuqaninna jihada ay ka xigto kacbadu ayuu u jeesanaya bixaddi daatihaa inuu u jeesto shardi maaha limaada ma arkaayaba oo ma xaqiijin karo laakiin markuu indhaha ku arkayo muxuu xaqiijin karaa in kacbadii wejiga uu ku hayo in kale wuu xaqiijin karaa marka aayaddu waxay tilmaamaysaa qofkii arkaayana wejiga inuu toos u saaro ayaa waajib ku ah qofkaan arkahayna intuu ijtihaado jihada ay ka xigto inuu aadiyo ayaa la rabaa mar kalaale wuxuu ihi min xayثu kharajta fawali wajhaka shaطra almasjid alxaraam wainahu lalxaqu min rabbik wama allahu bigaafilin cama tacmaluun min xayثu kharajta fawali wajhaka shaطra almasjid alxaraam marka adiladaas iyo aayaadkaas oo juska labaad ee suuraة اlbaqara ilaahi tabaaraka watacaala qisadeeda oo ku bilaabay baa daliil u ah in kacbada loo soo wareegay lagana soo wareegay beyt almaqdis lagala soo wareegay waana qisadii ama dhacdadii ugu horeysay ee xukuna ee ilaahay tabaaraka watacaala uu nasakho weeyaan walaajli daalika ayaa aayaadkaasi waxay soo celceliyeen fawalli wajhaka shatra almasjid alxaraam ayay soo celceliyen waxaa loo soo celinaya waxa weeyaan dadku may la qabsanin in shay inta la baro haddana laga nasakho may la qabsanin say ula qabsadaan baa markaa sidaa loo soo celceliyay goormaa kacbada laga soo kacbada loo soo wareegay oo beytulmaqdis laga soo wareegay waxaa laga soo wareegay beytulmaqdis markuu rasuulku calayhi salaatu wasalaam magaalada madiine uu ku noolaa lix iyo toban bilood ama toddoba iyo toban bilood uu ku noolaa haddii markaa lix iyo toban bilood kadib baa lasoo wareejiyey la yidhaahdo rasuulku calayhi salaatu wasalaam markuu kacbada u wareegayey waxay ahayd dagaalkii beder markuu dhacayay laba bilood ka hor maalin isniina shan iyo tobankii rajab ayaa loo soo wareejiyey kacbada rasuulka calayhi salaatu wasalaam loo soo wareejiyey haddaan dhaxno waxaa rasuulka calayhi salaatu wasalaam kacbada loo soo wareejiyey toddobiyo toban biloodna shacbaan dhexdeedii ayay noqonaysaayo bil ka hor eh, dagaalkii beder ayay noqonaysaa labada riwaayana waxay ku sugan yihiin labaduba fi saxiixayn ay ku sugan yihiin
أولم أكن في الدين أول قبلة كنتم بها لإلهكم تتوجهون وقلعة التاريخ يا أهل النهى مسرى النبي وفي صلى المرسلون
xalqadan waxaan ku soo ururinaynaa dhowr qodob waa mid ka koowaade falastiin waxay gashay gacanta maamullo kala duwan oo uu loolan ka dhexeeyey mid walbana uu hadafkiisu ahaa sidii uu dhulka u qabsan lahaa falastiin waxaa afartan iyo toddoba sano haystay baabiliyiintii ciraaq waxaana kala wareegay boqortooyadii furus oo iyana dhulkaasi haysatay laba boqol iyo toddoba sano falastiin xukunkeeda waxaa isaga dambeeyey boqortooyadii roomaanka iyo gariigga marka laga hadlayo marxaladda ay xalqadan ka sheekaysay ugu dambayntii mid ka mid ah loolannada ugu waaweyn ee falastiin ku dhex maray furus iyo roomaanka waxa uu ahaa dagaal culus oo dhacay sannadkii lix boqol afar iyo tobankii miilaadiyada oo ku beegan xilligii la soo saaray nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam waxaana dagaalka ku guulaystay furus
آه فلسطين لن نرضى بذلتنا كيف الحياة وعيش الذل يغشانا آه فلسطين والأحزان تغمرنا فالصخر من شدة الأحزان dhegaystayaal intaa ayaan ku soo gebagabeynaynaa qaybta sideedaad ee barnaamijka taariikhda falastiin tan iyo qaybta xigta wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu لو أن الغمام له عينان لن هلا دمع السحب ينعانا آه فلسطين لو أن الغمام له عينان لن هلا دمع السحب ينعانا يا أمتي ليس إلا الله يرعانا لسنا نخاف إذا ما الموت لاقانا